sharciga ku noqoshadiisa cutubka kow iyo tobnaad haddaba sidaa daraaddeed waa inaad jeclaataan rabbiga ilaahiinna ah oo waa inaad had iyo goor dhowrtaan waxa loo dhowri lahaa iyo qaynuunadiisa iyo xukumadiisa iyo amaradiisaba oo bal idinku maanta ogaada waayo la hadli maayo carruurtiinnii aan aqoon oo aan arkin rabbiga ilaahiinna ah edbintiisa iyo weynaantiisa iyo gacantiisa xoogga badan iyo iyo cudurdiisa fidsan iyo calaamooyinkiisa iyo shuqulladiisa uu ku dhex sameeyey masar oo uu ku sameeyey boqorkii masar oo fircoon ahaa iyo dalkiisii oo dhan iyo wixii uu ku sameeyey ciidankii masar iyo fardahoodii iyo gaari fardoodkoodii iyo siduu iyaga ugu qarqiyey biyihii badda cas markay idin eryadeen oo siduu rabbigu iyagii u baabi'iyey ilaa maamaantadan la joogo iyo wixii uu idinku sameeyey markaad cidladii joogtay jeeraad meeshan timaadeen iyo wuxuu uu reer binu israa'iil uu dhan dhexdooda kaga sameeyey dhaataan iyo abiraam oo ahaa ilmo eliya aab oo ahaa reer ruubeen iyo sidii ciiddu afkeeda u kala qaaday oo ay u liqday iyagii iyo reerhoodii iyo teendhooyinkoodii iyo wax alla iyo wixii noolaa oo iyaga raacay laakiinse idinka indhihiinnu way arkeen shuqulkii weynaa ee rabbigu sameeyey oo dhan haddaba sidaa daraaddeed waa inaad xajisaan amarkan aan maanta idinku amrayo oo dhan si aad u xoogaysataan oo aad u gashaan oo u hantidaan dalka aad ugu gudbaysaan inaad hantidaan iyo in cimrigiinnu ku dheeraado dalkii rabbigu ugu dhaartay awowayaashiin inuu siinayo iyaga iyo farcankooda kaasoo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan maxaa yeelay dalka aad ugu gudbaysaan inaad hantidaan ma aha sidii dalkii masar oo aad ka soo baxdeen ee aad abuurkiinna ku abuurteen oo aad cagihiinna ku waraabiseen sidii beer khudaareed laakiinse dalka aad ugu gudbaysaan inaad hantidaan waa dal leh buuro iyo dooxooyin oo wuxuu biyaha ka cabbaa roobka samada oo waa dal rabbiga ilaahiinna uu uu xanaaneeyo waayo rabbiga ilaahiinna ah indhihiisa ayaa fiirya tan iyo sannadda bilowgeeda iyo xataa sannadda dabaadigeeda oo haddaad aad u dhegaysataan amarada aan maanta idinka amrayo oo ah inaad rabbiga ilaahiinna ah jeclaataan oo aad isaga ugu adeegtaan qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan dee markaas dalkiinna roobka waxaan siin doonaa xilligiisa kaas oo ah roobka hore iyo roobka dambe inaad soo urursataan haruurhkiinna iyo khamrigiinna iyo saliiddiinna oo berrimadiinnana waxaan ka buuxin doonaa doog ay xoolihiinnu daaqaan oo idinkuna waxbaad cuni doontaan waadna dhergi doontaan haddaba digtoonaada waaba intaasoo uu qalbigiinnu idin khiyaaneeyaa oo aad gees u leexataan oo ilaahyo kale u adeegtaan oo caabudaan oo markaas cadhada rabbigu idinku kululaato oo uu samada idinka xidhaa si aad roob u weydaan oo uu dhulku midho soo bixin waayo oo aad haddiiba uga baaba'daan dalka wanaagsan oo rabbigu idin siinayo haddaba erayadaydan waa inaad gelisaan qalbigiinna iyo naftiinna oo waa inaad calaamad ahaan gacanta ugu xidhataan waxayna idiin ahaan doonaan wax indhihiinna dhexdooda ka laalaada oo waa inaad iyaga carruurtiinna bartaan idinkoo ku sheekaysta markaad gurigiinna dhex fadhidaan oo markaad jidka martaan iyo markaad jiiftaan iyo markaad sara joogtaanba oo waa inaad iyaga ku qortaan tiirarka albaabka gurigiinna iyo irdihiinnaba in cimrigiinna iyo cimriga carruurtiinnuba wuu dalkii rabbigu ugu dhaartay awowayaashiin ugu dheeraado sida cimriga samooyinka dhulka ka sarreeya maxaa yeelay haddaad aad u xajisaan kulle amarkan aan idinku amrayo oo dhan inaad yeeshaan kaasoo ah inaad rabbiga ilaahiinna ah jeclaataan oo aad jidadkiisa oo dhan ku socotaan oo aad isaga ku hadhaan markaasuu rabbigu hortiinna ka wada ergi doonaa quruumahaas oo dhan oo waxaad hantiyi doontaan quruumo idinka badan oo idinka xoog weyn oo meel kasta oo aad cagta dhigataanba idinkaa iska yeelan doona tan iyo cidlada iyo ilaa lebnaan iyo ilaa webiga kaasoo ah webiga yufraad iyo xataa ilaa badda galbeed oo ninnaba ma awoodi doono inuu idin hor istaago oo rabbiga ilaahiinna uu wuxuu dalkii aad cag marin doontaan oo dhan saari doonaa cabsidiinna iyo naxdintiinna siduu idiin sheegay bal eega maanta waxaan idin hordhigayaa barako iyo habaar barakada waxaad helaysaan haddaad dhegaysataan amarada rabbiga ilaahiinna ah oo aan maanta idinku amrayo habaarkuna wuxuu idinku dhacayaa haddaydan dhegaysan amarada rabbiga ilaahiinna ah laakiin aad gees uga leexataan jidka aan maanta idinku amrayo oo aad ilaahyo kale oo aydan aqoon raacdaan oo markii rabbiga ilaahiinna ahuu idingeeyo dalka aad ugu gudbaysaan inaad hantidaan barakada waa inaad kaga dhawaaqdaan buur gerisiim habaarkana waa inaad kaga dhawaaqdaan buur ceebaal warsow iyagu kama shisheeyaan webi urdun xagga jidka dambe oo qorrax u dhaca oo ah dalka reer kancaanka carab ah deggan oo ka soo hor jeeda gilgaal oo ku dhinacyaal geedaha mooreh waayo waxaad ka gudubtaan webi urdun inaad gashaan oo hantidaan dalkii rabbiga ilaahiinna ahu uu idin siinayo waadna hantiyi doontaan oo dhex degi doontaan oo waa inaad dhowrtaan oo wada yeeshaan qaynuunnada iyo xukummada aan maanta idin hor dhigayo oo dhan